alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah baabu itmi اlmaari kii maraayey dembigiisuu baab yahay beyna yaday lmusali qofka tukanaya hortiisa qala xadaثna cabd llaahi bnu yuusuf qaala akbarana malik can abi nadr mawlى cmar bn cubayd illaah can busr bni saciidi ana zayd bna khaalidin ayaa arsalahu u diray ilaa abi juhaymin buu u diray yasaluhu isagoo weydiinaya maada samica muxuu maqlay min rasuuli illaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay uu ka maqlay fi lmaari kii maraayey uu ka yidhi rasuulku fi lmaari kii maraayey beyna yaday lmusalli qofka tukanaayo hortiisa faqaala abu juhaym wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya beyna yaday lmusalli qofka tukanaayo hortiisa maadaa shaygii hadduu ogaan lahaa calayhi dushiisa lakaana an yaqifa lakaana waxa ahaan lahayd an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran lahu mid u dhaanta min an yamura inuu maro beyna yadayhi qofkaa tukanaya hortiisa markaa isamkii kaana anta iyo ficilka mudaaric ayaa laga dhalaalinayaa masderka halkaa ku jira khayranna waa waa khabarkii weyi marka xadiidkan sidaasi ayuu usoo arooray iyada oo dembiga xajmigiisa ama waxaa dushiisa ah iyadoon la caddayn maada calayhi yaqura min alithmi kumay soo aroorin kutubta xadiidka iyo riwaayaadka bukhaari laakiin alkashmihini oo ka mida ruwaadda bukhaari ama saxiixa imaamu lbukhaari ka warisa ayaa min alithmidaasi sheegay laakiin ruwaadda kaloo dhami ma aanay sheegin kutubta markaa asxaabu almasaniid walmustakhrajaat wa baaqiya alkutub asitana lafdadaasi kuma aanay soo aroorin waxaana xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala uu tilmaamay alkashmihini inaanu ka mid ahaynba min ahli lcilm walaa min alxufaad bal kaana raawiyatan macnaa bukhaariganoo qoran ayuunbuu ka warin jiray alimaamu albukhaari raximah llahu tacaala marka calaa kulli xaal lafdigaasi ma sugnaanin musanaf ibni abi shayba oo kale wuxuu ku soo arooray isagoo bimacnaa tafsiir oo kalea yacni min alithm oo ah tafsiiru min alruwaat markaa lafdi ahaan baanu u sugnaan laakiin dee macnuhu waa iska sidaasun maada calayhi oo min alithmiya laakiin lafdigaasi ayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaanin xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala halkan fatxiga sidaasi ayuu ku caddeeyey laakiin buluuq lmaraamka oo kale wahmi baa ku dhacay oo xadiidka wuxuu u nisbeeyey alimaamu albukhaari oo weliba uu yihi wa hada lafdu lbukhaari iyadoo kelmadda min alithmi ay la socoto wa hada wahmu min alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala fi buluuqi ilmaraam lakaana an yaqifa arbaciina arbaciinta sida muuqata rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sheegay laakiin raawiga ayaa ka shakiyey waana ku soo arooray taxdiidka arbiciinkaasi cadadkaas oo fii sunani ibni maaja waxaa ku soo aroortay miata caam baa ku soo aroortay lakaana an yaqifa miata caamin khayra lahu min alkhuطwati alatii khaطaha laakiin riwaayaddaasi ibnu maajana waa daciifa weeyi arbaciina khariifan ayaa iyaduna soo aroortay lakaana an yaqifa arbaciina khariifan iyada lafteeduna ma aanay ansixin walihaada markaa raawigu yihi garan maayo ما أربعين يوما با ما أربعين شهرا با لا أدري قال أبو النضر لا أدري قرن ما هيو أقال موحد أربعين يوما أفرتا مع الموت أو شهرا أو سنة مساء أفرتا بلاد مساء أفرتا سندات markaa taasina waxay caddaynaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam afartanku nooca ay yihiin inuu cayimay laakiin ruwaaddu waxa weeyaan ay ka shakiyeen macnuhuna wuxuu noqonayaa lakaana wuquufuhu arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yaday yacnaa hadduu ogaan lahaa qofku dembiga arrinta noocaasiya uga soo baydhaaya waxa uu dooran lahaa inuu muddadaasi taagnaado oo waa u sabri lahaa muddadaa dheer si aanu dembigaasi u fuulin cadadka in la ibhaamiyena waa iska suurtagaloo tafkiiman lilamri wa tacdiiman weyneyn la weyneynayo oo la muujinayo arrintu inay halis tahay awgeed loo sheegi waayey arbaciinka waxaa looga jeedo waxaa markaa xadiidku tilmaamayaa inay xaaraan tahay in qof tukanaayo la hor maro ama sutra ha u taallo ama yaanay u oolin nahyiga noocaasi ee sidaa si loo adkeeyey iyo waciidka iyo goodiga adagina wuxuu tilmaamayaa arrintaasi inay tahay min alkabaa'ir qaala alxaafidu raximah اllah wa muqtadaa dalika an yucadda fi اlkabaa'ir dembiyada waaweyn bay ka mid tahay almuruuru bayna yaday lmusalli inay xaaraan tahay waxyaabaha tusinaya waxaa ka mida ana nabiya calayhi salaatu wasalaam atlaqa calayhi isma shayطaan magaca shayطaan ayuu rasuulku ugu yeedhay waxaana culimada usuululfiqi waa yidhaahdaan markay ka warramayaan siyaqu taxriim kelimaadka shaaricu u isticmaalo wa xaaraantimaynta waxay yidhaahdaan haddii faacilka ama qofka arrinkaa sameeyey shayطaan lagu sheego arrintaasi inay xaaraan tahay bay daliilu tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofku qofka qariinkiisa ama ay isku filka yihiin xagga cilmiga wixii cilmiga isaga dhaafay ee sheekha aanu toos uga maqal inuu ka qaato nacam waxaa kaloo laga qaadanaya alictimaadu calaa khabari lwaaxid qofka qura ee hiqada lagu kalsoonyayo warkiisa in la aqbalayo oo axkaam lagu dhisaayo waayo saxaabi labaad ma weydiin masaladan abu juhaym oo qura ayuunbuu weydiiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa kelimatu low isticmaalkeedu inaanu mar walba xaaraan ahayn oo xadiidka imaam muslim warinaya rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam ixris calىa ma yanfacuka wastacin biاllah wain asaabaka shayء falaa taqul low anii facaltu kada wakada faina low taftaxu camal الshayطaan hadday dhibaata kugu dhacdo ha odhanin low low waxa ay furtaa camalka shayطaanka marka low oo dhami mamnuuc ma aha imaam albukhaarina raximah allahu tacaala waa keeni doonaa baab uu ku soo arooriyo axaadiis badan oo tusinaysa in kelimatu low la isticmaali karo low markaa isticmaalkeedu wuxuu mamnuuc noqonayaa haddii markaa qadarka lagu ictiraadayo oo qadarka qofku inaanu markaa si go-an u rumaysnayn hadalkiisaasi uu tilmaamayo laakiin waa la isticmaalay meelo badan oo halkani ay ka mid tahay fii baabi اlwaciid oo kale low yaclamu اlmaaru maada calayhi lakana an yaqifa arbaciina khayra lahu nacam waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamayaa qofka arrintaasi cilmi u leh ee ahlucilmiga qaarkood ay ka istimbaaطeen in dembigan arrintan uga soo baydhayo low yaclamudaasay ka istimbaaطeen xataa haddaanu xadiidkani tusinahay dee xukumku waa sidaa weeyi oo low yaclamu almaaru qofka aan ogeyn arrintaasi inay xaaraan tahay shardi maaha inuu ogaado dembigu intuu leegyahay laakiin waxaa shardiya inuu ogaado arrintu inay xaaraan tahay markaasunbuu ku dembaabaya marka haddaan ogeyn arrintu inay xaaraan tahay dembi yar iyo mid badini toona uga soo baydhi maayo leannu ilaahay subxaana wa tacaala qofka kuma cadaabo waxaanu cilmigiisa ahayn wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula ayuu uhi ilaahay subxaana wa tacaala iyo min bacdi ma tabayana lahum alxaq xaquma kuu caddaado kadib ayaa qofku khilaafka uu khilaafo lagu ciqaabaya waxaa kaloo xadiidka lagu sheegay muruur low yaclamu almaaru ka hor maraaya marka halkaa waxaa taasi ay tilmaamaysaa qof ka hor maraya xukumkan iyo waciidkani inuu ku gaar yahay laakiin ka hor istaaga ama hor fadhiista ama hor jiifsada isagu xukumkan ma leh laakiin iyadana xukumkeedu waa maxay qof tukanaayo inaad hor istaagto amaba si aada hor fadhiisato ama aad ho aada hor jiifsato taasi in sha allahu tacaala waa inoo soo socotaa musalliga marka halkan la sheegaya ka tukanaya beyna yaday lmusalli waa imaamka iyo qofka munfaridkaa ee kelidii tukanaya waayo dadka maamuumiinta ee imaam ku xidhan in sufuuftooda la dhex mari karo xadiidkii ibnu cabaas ee hore inoo soo maray baa ina tusiyey maca dameertii uu mariyey waxa weeyaan safka hortiisa sutrada markaa imaamka ayaana sutro waabaynu nidhi dadka maamuumiinta ahlucilmiga qaarkood qofka tukanaya iyo kan hormaraaya marka laga eego xagga dembiga arrintaasi ka raacaya waa qaybiyeen oo mar waxaa dembaabayo bay yidhaahdeen almaaru duuna almusalli ka hormara ayaa dembaabaya oo kii tukanaayey dembaabi maayo waa goorma oo marka ka tukanayaa sutro uu samaysto meel dee wadda ah oo dadku ay marayeenna aanu ku tukanahayn markaa kii hormare ayuun baa dembaabaya xaaladda labaadna waa cagsiga yidhaahdeen oo waxaa dembaabaya qofkii tukanaayey oo kii hormaray dembaabi maayo oo hadduu ku tukado meel waddo ah oo dadku ay maraan ama sutradiisii isagu uu ka fogaado oo kan markaa hormarayaa dee meel kaloo uu maro aanu helin laakiin qowlkaa nadar baa ku sugan oo xadiidku waxa uu tilmaamaya iyadoo daruura un keenta mooyaane qofku isagu haba dembaabo oo sutro la-aan ha tukado ama waddaha ku tukadee iyadoo daruura keenta mooyaane adigu maritaanka inaad iska ilaaliso oo inta aad markaa sugi karaysid aada sugtid lakaana an yaqifa arbaciina khayra lahu min an yamura bayna yaday marka afartankaasi waxaa loo sheegay manaa in qofku uu sabro oo aanu hormarin qofkii tukanayey ilaa cinda daruura mooyaane xaaladda saddexaadna waxay noqonaysaa xaalad la yidhaha labaduba waa dembaabayaan almaaru waalmusalli oo ka tukanaya wuxuu ku dembaabaya sutro la-aanta ama sutrada uu ka fogaaday ama waddada uu ku tukaday ka kalena sababtu u dembaabaya waxay tahay dee waa sugi karaa ama meel uu ka maro meel kaloo uu maro ayuu heli karaa xaaladda afraadna waa xaaladee labada midna dembaabi maayo oo kii waxa weeyaan tukanayana sutro waa samaystay sutradiisiina waa u dhowaaday waddana kuma tukan isagu sababtaasi u dembaabi waaye kii hormarayeyna sababtu u dembaabi waaye waxay tahay muu helin meel kaloo uu maro markaa taana waxaynu ku xambaaraynaa cinda daruura marka ay daruura ay jirtee dee qofku aanu sugi karin oo haddii uu is yidhaahdo sug markaa dee dhibaata ay ka soo gaadhayso baabu istiqbaali rajuli qaabilitaanka ninku qaabilo ayuu u baab yahay saaxibahu saaxiibkii aw khayrahu ama cid kalaba fii salaatihi salaadiisa isagoo ku jira wa huwa waxaaluhu isagu yusalli uu tukanaayo oo qofku isagoo tukanaayo qof aan markaa salaad ku jirin ma qaabili karaa weeyaan macnuhu arrintaasi ma xaaraanba ama jaa'isba ama makruuhba mise xaaladaha la kala qaadaya maruu ku mashquuliyo marka kale ayaa la kala qaadaya wa kariha waa karahay cuثmaan cuثmaan bn cafaan an yustaqbala alrajulu ninka in la qaabilo oo xaggiisa loo jeesto oo huwa yusalli isagoo tukanaya intaad soo hor istaagtid ama aada soo hor fadhiisatid ama aada soo hor jiifsatid qofkii oo tukanaya inaad qaabisho wa inamaa haadaa buuhi bukhaari waa hadalka bukhaari kaniye arrinkaasina waxa uu makruuh yahay uun ida ishtagala bihi kan tukanaya kan soo qaabila hadduu ku mashquulayo oo sababta loo karahay waxay tahay dee si aanu u mashquulin oo qofka khushuucdiisu aanay u yaraan waayo rasuulku wuxu uhi ina fi salaati la shuglaa ama ida lam yashtagil haddaanu ku mashquulin miyaa faqad qaala zayd bnu thaabit wuxuu yidhi maa baalaytu wa aabba yeeli maayo macnaa ciddii aniga i hor fadhiisata ama i soo qaabishaan oo tukanaya yacni laa xaraja walaa ba'sa fii dalik wax dembi ama wax dhiba arrintaa uma arko ina rajula ninku laa yaqطacu jari maayo dee salaata arajuli ninka salaadiisa ama hay hor fadhiisto ama hay hor istaago ama hay hor jiibsado dee salaadayda marnaba jari maayo marka ahlucilmiga qaarkood arrintaasi waa makruuh bay yidhaahdeen qaarkoodna ma ee makruuh maaha waa arrin iska mubaaxa bukhaarina wuxuu qaatay sida hadalkiisa ka muuqata qowl wasatoo labadaa udhexeeya oo wuxuu u kala qaaday haddii qofkii uu ku mashquulayo tukanayy oo taasi sababay u noqonayso dee inay khushuucdiisii tagto ama ay yaraato dee markaasi ayaa makruuhu noqonayaa istiqbaalkaasi in la qaabilo ama isaguba inuu xaggooda u tukadaa laakiin haddaanay qofka arrintaasi waxba ka bedelahayn oo wujuudu hada alinsaan amaamahu wa cadamu wujuudihi sawa ay tahay qofkani inuu hor joogo iyo inuu ka maqan yahay agtiisa ay isku mid tahay markaa dhib ma laha buu leeyahy bukhaari raximah allahu tacaala oo dee sababta loo diidaya waa tashwiishka inuu salaaddii waxa weeyaan ka tashwiishiyo iyo alinshiqaalu bihi inuu ku mashquulo marka labadaa mar haddaanay midnaba jirin dee xaggiisa waa isaga tukan karaa waa qaabili karaa xadiidkan markaa soo socda ayaana xujaysta qaala xadaثana ismaaعiil ibn khaliili qaala xadaثana عaliي ibn mushiri can اlأcmash can muslim yaعni ibn subayx can masruuq can caaئiشha anahu dukira waxaa la sheegay cindahaa caisha agteeda waxaa lagu sheegay maa yaqطacu salaata waxaa salaada jara oo gabadhii iyo aygii iyo dameerkiiyabaa lasoo hadal qaaday faqaaluu waxay dhaha yaqطacuhaa waxaa jara alkalbu aygi iyo walximaaru dameerkii walmar'atu gabadha qaalat waxay tidhi laqad jacaltumuuna waxaad naga dhigteen haddaanu dumarkii nahay kilaaban ay midla alkilaab aydoo kale ayaad naga dhigteen sida aygu salaada u jara ayaa gabadhuna ay u jirtaa baad leedahy laqad ra'aytu waan arkay markaa daliil bay keentay ay leedahay gabadhu inaanay salaada jarin baa uu daliilu yihi laqad ra'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu calayh wasalam oo yusallii tukanaya wa inii waxaal inii aniguna la baynahu aan u dhexeeyo rasuulkiiyo wa bayna alqiblati qiblada wa ana aniguna mudajicatun mid ku jiifta aan ahay cala asariiri fatakuun waxay ii ahaan jirtay alxaajatu oo dan baa markaa ii muuqan jirtay anoo halkaa jiifa fa akrahu waxaan kari jiray an astaqbilahu inaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan qaabilo dee marka aan sariirta ka daadegaayo fa ansallu waan siiban jiro sariirta xaggeeda dambe ee xagga lugaheeda sida riwaayadda hore nagu soo martay baan ayaan ka siiban jiray insilaalan siibasho ee rasuulka calayhi salatu wasalaam ma soo qaabili jirin wa can ilacmash can ibraahim can ilaswad can caaisha naxwahu marka xadiidka bukhaari wuxuu u deliishanayaa qofku mar haddaanu ku mashquul ahayn inaanay dhib lahayn inuu qof hor fadhiyo ama hor jiibsado ama hor istaago waxaanu arrintaasi u deliishaday dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha oo sariirta saaran buu sariirtii qaabilay oo salaaddii xaggeeda uula jiistay haddii arrintaasi markaa xaaraanta ama kuruu tahay rasuulku ma sameeyeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dee kuma mashquulahayn caaisha radia allahu canha laakiin ninkii gabadhaa soo hor jiifta ku mashquulayaa isagu inuu qaabilo ma aha weeyaan macnuhu laakiin rasuulku kuma mashquulahayn haddaad tidhaahdo soo kii ku mashquulay sijaayadiiba aynu horu sheegnay rasuulku inaanu inaanu ku mashquulin sijaayadda kuma mashquulin laakiin saddan lidariica isagoo albaabkaasi iska xidhaaya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sijaayadda liidliidka leh uu iska diidey u dhaha laiga soo bedelo qaala baabu salaati salaaddii buu baab yahay khalfa annaa'imi qofka hurdo lagu daba tukado ama ha kugu soo jeedo ama ha kaasii jeedeeyo yacni maa xukmuhaa qof hurdo salaad ma la qaabili karta xaggiisa ma ula jeesan karta qaala xadaثana musadad qaala xadaثana yaxya qaala xadaثana hishaam oo yaxya ibnu saciid alqaطaan hishaamna waa hishaam ibnu curwa qaala xadaثanii abi wa curwa ibnu zubayr can caaisha qaalat waxay tidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waxaa yusalii mid tukada wa ana waxaal ana aniguna raaqidatun aan jiifo oo muctaridatun aan gudbanahay calaa firaashi firaashkiisa aan ku jiifo calaa firaashkii rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu ku seexanayay faidaa araada markuu doono an yuutira inuu witriyeysto markaa salaadaasi dee salaad sunaa buu rasuulku tukanayey waayo dee faral rasuulku guriga kuma tukan jirin waa salaatuleylkii markuu doono inuu witrigii tukado salaatuleylka uu soo gebagabeeyo ayqadanii waa i toosinayey oo fa awtartu waan witriyeysanayey oo yaa caaisha quumi fa awtirii sariwaat muslim ku xusan caaishay kacoo salaada witrigaa tuko marka xadiidkanna waxaa bukhaari raximah اllahu tacaala u deliishaday qof hurda rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdee in salaada lala qaabili karo xaggiisa loola jeesan karo wa maxalu hada ida lam yanshagil bihi taasina waa haddaanu qofku ku mashquul ahayn oo khushuucdiisii arrintaasi aanay yaraynahayn meesha aanay ka saarahayn ama shahwiya wax la mida aanay ku kicinahayn haddii dee ruux dumara ay tahay oo kale markaa qofkii waxyaabahaas isagu aaminka ahi dhib male waa qaabili karaa laakiin ka kale inuu qaabilaa waa makruuh waxaana bukhaariyu shaaray xadiidka abu daawuud iyo ibnu maaji ay warinayaan ee ku soo arooray ama fiihi annahyu can istiqbaal annaa'im bisalaa in qof hurda ama jiifa salaada xaggiisa loola jeesto inuu xadiidkaasi daciifi qad dacafahu alimaam abu daawuud qaala turuquhu kuluhaa waahiyatun marka ma ansixin xadiidkaas cadam lkaraahiyana wa xaysu yaxsul amnu min dalik waa marka waxyaabaha si aynu sheegnay laga aamin yahay ay ka mid tahay in qof khushuuciisa ay yaraato inuu ku mashquulo in waxa weeyaan shahwa ay ku kacdo in saas oo kale waa inuu aamin ka yahay qofkan in dee ay wax ka muuqdaan oo haddii uu qofkan isleeyahy dee cawradiisa faydmi doonto laa shaka dee cawro hor taallo qofka inay mashquulinayso markaa inuu qaabilo maaha baabu tatawuci sunaysigii buu u baabiyay khalfa almar'ati gabadha dabadeeda lagu sunaysta meel ka dambaysa qaala xadaثana cabd llaahi bnu yuusuf qaala akhbarana malik can abi nadr mawlى cmar bn cubayd اllahi can abi slma bn cabdiraxman can caaisha zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam anaha qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa anaamu inaan seexdo beyna yaday rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka hortiisa ayaan seexan jiray wa rijlaahi iyadoo labadooda lagoodna fii qiblatihi qibladiisa ay yaaliin xagga qiblada ka xigta ee uu ku sujuudayo rasuulku faidaa sajada faidaa araada an yasjuda markuu doonay inuu sujuudo khamazanii waa i qanjiirhinayo faqabadtu waan laabayay rijlaya labadayda lugood faidaa qaama markuu rasuulku kacee dee sujuudda uu ka toosana basadtuhumaa waan fidinayey qaalat waxay tidhi walbuyuutu guryuhuna yowmaidin maalintaa laysa fiihaa ma ahayn dhexdeeda masaabiixu faynuusiya ma ahayn iyo wax iftiin oo markaasi la shitaa madow bay guryuhu ahaayeen markaa salaad tatawuca inay salaadan xadiidkan lagu tilmaamay ahayd buu bukhaari raximah allahu tacaala tarjamada ama baabka uu ku tilmaamay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee salaad markaa farala kuma tukan jirin guriga salaadana salaad uu guriga ku tukaday ayay ahayd ma dhabarka caaishaa soo xigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam mise wejigeeda taasi xadiidka waxa weeyaan kuma cadda bukhaarina khalfa almar'ati markuu yidhi macanaa muu odhan khalfa dahri almar'a gabadha dhabarkeedii in isagoo xagga qiblada kaa xiga la tukado khalfa almar'ati waa hadal caam ahoo haddii ay kusoo jeediyo haddii ay kasii jeeddo labadu waa soo gelayaan culimada qaarkood baa yidhi maya dee sunnadu waxay tahay dee qofka naa'ibka ah inuu inuu xagga midig waxa weeyaan uu u seexdo oo qiblada uu qaabilo markaa dee caisho dhabarkeedaa soo xigay calaa kulli xaal qofku inuu xagga midig u seexdo haddee waa marka hore u seexanaya un laakiin maaha macnaheedu inuu u hurdo habeenkii oo dhan xagga midig xagga midigda waa iska rogi karaa bal isagoon isogeyn baaba laga yaabaa inuu isrogo marka xadiidkan waxaa bukhaari raximah llahu tacaala u deliishanayaa in gabadhii waxa weeyaan iyadoo jiifta xaggeeda loo tukan karo nacam gaar ahaan marka aanu ku mashquulahayn weyi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee iimaankiisaiyo khushuucdiisa marka dhinaca laga kuwa mashquulahayn dhinac kale haddii laga eegana maba arkahayn oo dee guryuhuba madoobay ahaayeen oo albuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix masaa'il kaleo xadiidka markaa loo deliishadayna dee hore ayay inoo soo martay oo ay ka mid ahayd taabashada gabadhu inaanay weysada jebinahayn asalkuna dee waa inaan gacanta rasuulka iyo lugta caaisha aanay waxba u dhexayn qofkeedha waxba u dhexeeyeyna isaga ayaa deliilkeeda laga rabaa baabu man mid buu baab yahay qaala yidhi laa yaqطacu salaata salaada ma jaro shayun shayna ma jaro macanaa shay qofka tukanaya cid aan ahayn ay samaysay oo waxyaaba badanoo dee qofka tukanaya hadduu sameeyo salaaddiisu ay go-aysa ayaa jira laakiin waxaa masaladani ay tahay qofkii tukanaya qof aan ahayni ama cid aan ahayni waxay samaysay salaaddiisa ma jari karaa marka baabu man qaala laa yaqطacu salaata shayun ay min ficli gayri lmusalli shaygaas oo ah ficil uu sameeyey qofkan tukanaaya cid aan ahayn salaaddii ma jaraya qala xadaثna cmar ibnu xafsi qala xadaثna abi qala xadaثna lacmash qala xadaثna ibrahim can اlaswad can caaisha xa wa sanad labaad qala lacmashu xadaثanii muslim can masruuqi can caaisha dukira waxaa la sheegay cindahaa caaisha agteeda waxaa lagu sheegay maa yaqطacu salaata salaada waxa jara alkalbu baa la sheegay iyo walximaaru iyo walmar'atu faqaalat waxay tidhi shabbahtumuna waxaad nagu shabbahdeen bilxumuri dameerihii iyo walkilaabi aydii daaru dumarka nahay wallaahi baan ku dhaartay laqad ra'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu calayh wasalam oo yusallii tukanaaya wa inii waxaal inii aniguna cala sariiri sariirta aan saaranahayoo baynahu wa bayna alqiblati rasuulkii qiblada aan u dhaxeeyo mudajicatan oo anigoo ah mid jiifta fatabduu liya waxay ii muuqanaysay alxaajatu dan ama baahiba ii muuqanaysay dee inaan u kaco keensanaysa fa akrahu waxaan dhibsan jiray an ajlisa inaan fadhiisto oo dabeetana dee aan kaco oo fa udiya aan dhibo fadhigaa awgii annabiya sala allahu calayh wasalam haddabaan dee aan ka horeeyo fa ansallu waxaan ka siibanayaan ka baxaya min cindi rijlayhi manaa sariirta damiirku wuxuu noqonayaa sariirte sariirta labadeeda lugood dhinacooda ayaan ka baxaayey inaan markaa soo tooso una rasuulka aan soo hor fadhiista rasuulka qaabila wejigeyga wejigiisa siiya ayaan diidayy si aanan salaada uga mashquulin marka xaggaa dambe sariirtaan ka baxaayey bayta marka waxay leedahay haddii dee gabadha gabadhu ay salaad jarayso soona aniguba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku hor tukanaayey ala arrintaasi waxay daliilu tahay inaanay salaadu aanay ku go-ahayn bimuruuri اlmarأa qala xadaثna isxaaq qala akhbarana yacquub ibnu ibrahim qala xadaثanii ibnu akhi ibni shihaabi annahu sa'ala waxa uu weydiiyey camahu adeerkii cani salaati salaadii yaqtacuhaa miyuu jaraa shay-un shayna shaygaasoo qofkii tukanaya cid aan hayn ay samaysa fa qaala wuxuu yihi laa yaqtacuhaa ma jaro shay-un shayna ma jaro akhbaranii waxaa ii warramay buu yihi ibnu shihaab curwatu ibnu zubayr baa ii warramay ana caaisha zawja anabiyi sala allahu calayhi wasalam qaalat inay tidhi laqad kaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yaquumu mid istaago fa yusallii tukada min alleyl ee min saacaati alleyl saacadaha habeenkii wax ka mida wa inii waxaal inii aniguna lamuctaridatun aan gudbanahay beynahu wa beyna alqibla isagii qiblada halka u dhaxaysa calaa firaashi ahlihi oo firaashkii markaa ee rasuulkii reerkiisu ay ku seexanayeen aan saaranahay marka masaladan ku saabsan hal yaqtacu salaata shayun salaada shayna ma jaraa masaladaasi ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim waa isku khilaafeen waayo xaadiid saxiixa waxaa ku soo arooray oo xadiidu abi dar uu ka mid yahay fii saxiixi muslim in saddexdaasi ay salaada jaraan alkalbu waalximaaru waalmar'a iyadoo aygana lagu qayday inuu yahay alkalb alaswad ayga madow oo markii abu dar la weydiiyey maa baalu laswadi wuu yidhi rasuulkan calayhi salaatu wasalaam arrintaasi aan weydiiyey rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkalb alaswad waa shayطaan marka alkalb alaswad waa shayطaan maxaa looga jeedaa imaa in looga jeedayo talaadasu bihi shayطaan shaydaanka in badan isu soo ekaysiiya oo wuxuu noqon karaaba shaydaan fii suurati kalbin shaydaan suurad ay isu soo yeelay ama waa shaydaanun waxaa looga jeedaa yacmalu camala shaydaan camalka shaydaankuu qabtaa oo camalka shaydaanku waa maxay ee ayga madoobay uu qabanayo ana min alifzaaci waaladiyati argagixin iyo dhibaateyn oo ka madoobi kuwa kale waa ka dhibaato badany oo markay ugu yar tahay de qofka marka ay madoobi uu ku soo baxo ama uu hormaro dee waxaa laga yaha inu ka argagaxo ama uu ka naxo markaa sababta shaydaan loogu bixiyey waxa weeye dhibkii iyo kanixintii lagu yaqaanay shaydaanka ayaa ayga madow ku badan oo ayda kale uu ka badsadaa walihaada baa shaydaan loogu magacaabay marka xadiidka waxaa markaa caariday amase ka hor imanaya xadiidu wata lafdiga uu bukhaari tarjamada ku sheegay laa yaqtacu salaata shay-un laakiin xadiidkaasi waa xadiidu daciif lam yahbut can inabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ayma badano xaafid ibnu xajar iyo alimaam waxa weeyaan alalbaniyo ay ka mid yihiin ayaana inuu daciif yahay tilmaamay wkadalika axaadiidan caaisha ay deliishatay radia allahu canha oo inay dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam hor jiiftay isagoo tukanaya taasi ayaa waxay sabab noqotay inay culimadu masalada ay isku khilaafaan culimada markaa badankoodu waxa ay ku tegeen in waxa weeyaan saddexdani aanay salaada jar ahayn waayo sidee loo odhanaya xadiidkan abudar ee sariixa ah qaarkood waxay yidhahdeen waa mansuukh oo waxaa nasakhay axaadiidan caaisha radia allahu canha ay deliishatay taana waxaa jawaabteedu ay tahay in la idhaahdo naskhiga waxaa shardi u ah alcilmu biاtaariikh wa cadamu imkaani اljamci bayna adaliileyn in dee taariikhdii siday u kala horeeyeen la garanayo iyo in la jamciya inaanay suurtagal ahayn halkana taariikh garan mayno axaadiidana horeysay mise xadiidu abi dar mar labaadka dee in la jamciyo la iswaafajiyo ayaaba suurtagala iyadoo labadii nas la iswaafajin karana dee mid baa mansuukha la odhan maayo leanna icmaal haddaanu dee naskigu nas aanu ku sugnaan oo mujarad taariikhuna arrintu ay tahy leanna icmaal adaliileyni awlaa min ihmaali axadima labada daliilba in la camal siiyo ayaa midkood in la shaqo tiro ka wanaagsan oo ka mudan waayo ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan waaye mansuukhba yaanu ahaane yaqtacu salaata salaaddii waxaa jaraya yani almar'atu waalkalbu waalximaar yaqtacudaasi waxaa looga jeedaa maaha in markay hor maraanba salaadii ay go-ayso laakiin waxaa looga jeedaa muruuruhum qad yakunu sababan liqaطci salaa maritaankoodu wuxuu sabab u noqon karaa qofkii inay salaadii ay ka godo suu sabab ugu noqon karaa wuxuu sabab ugu noqon karaa dee qofkii inuu ku mashquulo oo deeta taasina ay sabab u noqoto inay khushuucdiisiba tagto haddii salaaddii bilaa khushuuc ay noqoto qaliil iyo kaiir in yar iyo in badan toona oo khushuuca aanay lahayn dee salaaddaasi waa go-aysaa bay yidhahdeen marka yaqطacu macnaheedu waxa weeyaan yaqطacu salaata ay yakunu sababan liqaطci salaa ama yakunu ma'aalu salaati ila alqaط salaaddu waxay ku dambaynaysaa sida haalibkaa inay godo haddii saddexdan mid ka mida qofkii oo hormaro kaasina de waa ta'wiil oo dee asalku waxa weeye nacam ficilkaa mudaaric dee macnaha uu faa'iideynayo in lagu xambaaro oo daliil markaa kale haddaan loo haynin dee alaslu waa xamlu lkalaami calaa daahirih oo markaa inay go-ayso de ayaa lafdigani uu tusinaya talabaad maxaa saddexdani ay la gaadhin haddii arrintu khushuuc yaraynun ay tahay waxyaaba kasii daran baaba dhici kare saddexdan kasii daran haddii macnihii khushuucdaa yaraanayso khushuucdii in la waayo salaaddu sidaa ay ku goday sabab u noqon karaan maxaa saddexdan loo gooni yeelay ila waxyaabo kaleo qofka hormaraaba ama hor yimaada ama khushuucdiisa waa yarayn karaan bal khushuucdiisuba inay tagto ayaa sabab u noqon karta hadduu isoo hordhigo ka waran t v isagoo tukanaya ay ciyaar ka socoto ama wax kale ay ka socoto hal yakunu hada sababan linaqصi khushuucihi aw dihaabiha inay khushuuciisii nuqsaanto ama ay tagto arrintaas meena sabab noqonayn laa shak marka ma la odhanaya waayo taasina saddexda la xukumtay takhsiiska rasuulku saddexdan si gaara u sheegay waxay tusinaysaa inaanay arrintu ahayn in maritaankoodu khushuucdun uu yaraynayo ama uu tagsiinayo saddexdani wax ay la gaar yihiin meesha ay jirto calaa kulli xaal soo ururiyo axaadiidan ku soo aroortay salaada inaanay waxba jarin waxay u qaybsantaa axaadiid markaa saxiixa laakiin masalada dee laysku haya aan sariix ku ahayn oo dee aan ku caddayn iyo axaadiid waxa weeyaan ku cad laakiin aan saxiix ahayn sida laa yaqطacu salaata shayun de waa xadiid ku cad masalada lakiin waa daciif axaadiidan markaa caaisha ay deliishatayna waa axaadiid saxiixa laakiin masalada kuma cadda nacam oo waxaa suurtagala in la iswaafajiyo xadiidan iyo xadiidkaa tilmaamaya saddexaas salaada inay jaraan oo la idhahdo xadiidkaasi wuxuu ka warramayaa muruurka marka qofka ay hor maraan ayuu xadiidkaasi uu ka warramayaa axaadiidanna de waxay ka warramayaan qof hor jiifa ama dee hor fadhiya ama hor taagan marka gabadha hadday ku hor jiifto ama ay ku hor taagan tahay ama ay ku hor fadhido salaad kaa jari mayso lakiin hadday ku hor marto ayay salaada kaa jaraysa weliba waxaa shardiya inay gabadh qaangaada tahay oo sida dee riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay almar'at alxaaid almar'at alxaaidna waxaa looga jeedaa albaaliqu gabadha qaangaadhay baa looga jeeda to aan qaangaadhini dee salaad iyadu jari mayso axaadiidda dameeraha kusoo aroortayna dee hore inuga jawaabna xadiidka ibnu cabaas bay u deliishadaan xadiidka ibnu cabaasna dee sufuufta ayuu kala dhex maray oo wuxuu masaladan daliil u noqon lahaa haddii rasuulka calayhi salatu wasalaam uu hormari lahaa dee dadka ma'muumiintaana in la hormari karo inuu daliilu yahay baynu tilmaanay oo iyaga sutrat limaamba iyaga sutrawa imaamkooda iyo sutradiisa marka la kala dhex maro ayuunbay dhibaata gaadhaysaa waxa weeyaan salaadooda laakiin haddii iyaga iyo imaamka la kala dhex maro tahay salaadda waxba yeeli mayso imaamu axmed raximah اllahu tacaala isagu wuxuu ihi ayga madoobi salaada waa jaraya laakiin dameerka iyo iyo gabadha uu ka tawaquf waayo isaga ayga wax xadiidkan caaridaan jirinba xadiid kaloo tilmaamaya ay hormare rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ama saxaabada iyagoo tukanaya ayaan jirinba laakiin wuxuu uga tawaqufay dameerka iyo gabadha gabadhana axaadiidan caaishaa sabab ugu noqotay inuu masalada ka yara istaago dameerkana xadiidka ibnu cabaase hore inoo soo maray marka calaa kulli xaal saasaa la isku waafajinayaa axaadiid in la idhaahdo haddii dameer ama gabadh qaangaada ama ay madoobi qofka uu hormaro hadda u fiirso arrintii ay jumhuurtu yidhaahdeen khushuucdaa yaraanaysa oo dee salaaddu inay qofka mustaqbalan ay ka goodo khushuuc la-aan awgeed ayaa saddexdan loo yidhi yaqtacu salaata taasi inaanay saxayn waxyaabaa si ayadii waxaa ka mid a aygiiba xataa la kala qaaday kii madoobaa iyo iyo kii midab kale waxa weeyaan lahaa marka haddii saddexdani qofka ay hor maraan isagoo tukanaya salaadiisii waa go-aysaa hadduu bilaa sutro yahay ama isaga iyo sutradiisii ay kala dhex maraan haddiise saddexdan mid ka midii hor istaago ama hor fadhiisto ama hor jiifsado oo muruur ama maritaan aanu dhicin manaa salaaddii markaa go-i mayso sidaasi ayaa laysku waafajinayaa xadiidka abudara masalada sariixa ku ana ee ku cadna looga tegi maayo axaadiian inteedii sariixa ahaydna ay daciif tahay inta waxa weeyaan saxiixa ahayna aanay sariix ahayn oo masalada aanay ku caddayn oo allubu ama lubhu alximaar walkalbi walmara amaama almusali salaada jarma lakiin muruurka ayaa jaraya wey qaala raximah llahu tacaala baabun markaa saxaabaduna waa isku khilaafeen masalada oo lafdigaa laa yaqtacu salaata shayun saxaabo badan buu ka ansaxay saxaabada qaarkoodna waxaa ka asaxday de abudar uu ka mid yahay inay saddexdani salaada jaraan alqaacidatu sharciyana waxay tahay dee mar hadday saxaabadu iskhilaafaan mar hadday saxaabadu masale isku khilaafaan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul ayaa ku dabaqmaysa yoma ikhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah oo aqwaashooda haddee daliil kale oo midkood u markhaati kacadee waa in la raadiyo nacam oo midna qowlkiisu xujo noqon maayo mar hadday iskhilaafaan baabun idaa xamala hadduu qaado jaariyatan inan sagiiratan yar calaa cunuqihi qoortiisa ama degtiisa uu ku qaado fi salaati salaaddii isagoo ku jira maanaa mal xukmu arrintaasi ma bannaan tahay muxuu baabka bukhaari u keenay culamada qaar waxay leeyihin manaa mar haddii qaadisteedu aanay salaaddii jar ahayn inantaa yar dee maritaanka ay hormartaana inaanay jar ahayn buu doonayaa inuu muujiyo taana hore ayaabaynu u tilmaanay baab ayu baabi ka horey naam markaa mar haddii qaadisteeduba salaaddii aanay jar ahayn dee maritaankeeduna jari mahay marka taa horeynu sheegno waxaynu nidhi mar haddaanay qaangaad ahayn dee maristeedu ay hormarto qofkii tukanayay salaada ka jari mayso walihaada buu ku qayday sagiiratan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maliku can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camri bni sulaym azuraqi can abi qataada alansaari ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam kaana waxa yusalii mid tukadaa wa huwa xaamilun isagoo sida umaama binta zaynab umaamadii zaynab inanteeda ahayd zaynabti binti rasuuli اllaahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaah inantiisa ahayd waliabilcaasna dee u sugnayd abilcaasna uu dhalay abilcaas ibni rabiica ibni cabdi shamsin marka maxaa loo odhan waayey umaama bintu abilcaas ee hooyadeed loogu idaafeeyey waxa ahlucilmiga qaarkood markaa aabaheed baa gaal ahaa oo hooyadeed maadaama ay dee muslimad ahayd labada waalid dee kii sarreeyey ee sharafta badnaa ee muslimka ahaa baa loo dhisbay waayo haddana maxaa laga sheegay in dee aabaheed abulcaas uu yahay dee si aanu inanta nasabkeedu aanu u luminoo aan loo moodin dee inan bilaa aabba ah oo inay aabba leedahayna waa la muujiyey hooyadeedna waa la hor sheegay maadaama hooyadu ay muslimad ahayd markaa aabbuhuna kaafir waxa weeyaan uu ahaa faidaa sajada rasuulku marka uu doono inuu sujuudo wadacahaa waa dhigaya waidaa qaama markuu doono inuu kacana xamalahaa waa qaadaayey marka xadiidkan ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim waa isku khilaafeen macnihiisa sababtay markaa isugu khilaafeenna waxay tahay nacam awala salaadani ma salaad faral bay ahayd mise salaad sunaa bay ahayd ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaasoo ficila iyo waxaasoo xarakaad iyo dhaqdhaqaaqa iyo camalkaa faraha badan rasuulku salaad farala dhexdeed kuma sameeyeene salaadani sunay ahayd nacam laakiin qowlkaasi waa daciif oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inuu dadka tukinayay baa dee fi saxiixi muslim ba ku sugan ra'aytu nabiya yaumu الnaasa wa umaamatu calaa caatiqihi dee rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam salaad farala ayaa dadka uu tukin jiray oo dee naafilo inuu imaam ka noqdaa mid machuuda ma ahayn oo in badan dee dhici jirtay mararka qaarkood waa dhacdee bal fii sunan abi daawuud waxaa ku soo aroortay salaad duhur ama salaad casarba inay ahayd salaadani markaa suna ahayd iyada lama odhan karo waayo hadday faral ahayd markaa salaad farala muxuu camalkan faraha badan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u sameeyey culimada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkani waa mansuukh weeyi oo axaadiidta markaa diideysa qofku dee camal iyo dhaqdhaqaaq iyo shaqo badan salaadda dhexeeda inuu sameeyo ayaa nasakday laakiin dee naskigu laa yahbutu bilixtimaal oo labada dee ka horreeyeba garanmayna ma axaadiidtaasaa horreysay mise mise xadiidkanaa horreeyey bal culimada qaarkood waxay yidhahdeen dee qisadani iyadaaba ka dambeysay xadiidka ina fi salaati la shuglaa ee xadiidkaasi wuxuu dhacay qabla alhijra qisadanna waxay dhacday bacda alhijra madiina ayay ka dhacday isagaaba mutaakhira oo markaa lama odhan karo waa mansuuq lama odhan karo culimada qaar waxay yidhahdeen arrintani min khasaa'is nabiyi bay ahayd alayhi الsalatu wasalaam rasuulka ayay u gaar ahayd inuu camalkaa faraha badan sameeya fi salaa ilmo yarna waxa weeyaan uu qaado laakiin dee alasl waa cadamu alkhusuusiya ilaa daliil la helaya rasuulku wixii uu yidhi ama uu sameeyey ee xukum sharci uu ka dhalanaya waa dee isagiiyo ummaddiisa waa inuu ka dhexeeya ayaa asala ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen xarakadan ama camalkani waa camal salaada burinaya ma ahayn oo camalka dee iyo xarakada salaada burisaa waa ta faraha badan lakiin xarakada haddii marka horeba ay yar tahay amaba se ha badnaatee ay tahay mutafariqa mid aan xidhiidh ahayn oo intuu in yar sameeyo xarakada ka mid a iyo haddana mar dambena in in yaroo kale uu sameeyo wahaakada salaadda waxba yeeli mayso oo xarakada waxa weeyaan qofka arkaya u odhanaya kani salaad kuma jira dee hay-atu salaa meesha ka saaraysa ayaa salaada burisa laakiin xarakada yasiirka ah ee qofka hay-adii salaada iyo qaabkeedii meesha aan ka saarayn qofka arkayaana aanu odhanaya lele kani salaad kuma jiro taas salaada ma buriso marka xarakada inay nooca ahayd baa lagu xambaaraya taas ayaana ugu dhow waalcilmu cinda allah in la idhaahdo hadihi alxaraka wain kaurat kanat gayra mutawaaliya haba badnaatabe laakiin waxay ahayd mid aan xidhiid ahayn ayay ahayd rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sidan u sameeyey libayaan اljawaaz laakiin dee xarakada noocaasi haddaanay xaaja keensan lafteedu walow haba yaraatabe makruh inay tahay bay tilmaamaan ahlucilmigu laakiin halkan xaajaa keensatay inuu inantaga rasuulku calayh الsalaatu wasalaam marna qaado marna dhigo xaajada iyo baahida keensatayna waxay ahayd dhaqan iyo caado xun oo jirtay buu rasuulku ku daweynayey arrintan oo hablaha waxa weeyaan inay iska fogeeyaan ayaa dhaqankood iyo caadadooda ahayd markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu masaajidkii keenay ee raggii uu dhex keenay inantaa yar ee weliba salaadii oo dee khayru mawdica meel la istaago meesha u khayr badana uu qaaday taasi waxa ay dee ahayd muujin uu muujinaayey macnaa habluhu qadarka ay leeyihiin iyo liidista ay liidayaan inaanay sax ahayn nacam xadiidka markaa masaa'il baa ku jirta masaa-ishaasi waxaa ka mida awalan ilmaha yar mar haddaan wax najaasa aan lagu ogeyn mar haddaan wax najaasa lagu ogeyn ila alaslu fi alacyaan walashyaaء waa aطahaara eh in la qaadaa dhib male xataa salaada dhexdeedana qaadistaasi waxa weeyaan ha xaasishe oo ha dhacde haddii najaas lagu ogyaho baa la yska ilaalinaya nacam caruurta yar masaajidka in lasoo gelin karo lakiin carruurta aan dhib u geysanayn soo hore aynu u tilmaanay ayaa xadiidka laga qaadanaya qofku hadduu qaado qof bani aadama ama xayawaan noole salaadiisu waxba noqon mayso haddii la idhahdo qofkaasi dee kaadi iyo saxaro ayaa urkujirtiisa ku jirta haddii la yidhaahdo salaadu maxay ugaga jabi weyday waa isagaba soota ku jirta kan tukanaayaba talabaad kaadidan iyo saxaaradan iyo waxay axkaam qaataan markay macdinkoodii ama halkii ilaahay uu ku beeray ay ka soo baxaan laakiin halkoodaasi inta ay fadhiyaan xukm ma leh ilaa haddii kale dee najaas baynu wada ahaan lahay najaas soconaysa noolo kasta waxan waa wax ku jireen marka inta macdinkooda ay fadhiyaan xukun ma leh ee marka macdinkooda meesha ilaahay uu ku beeray ay ka soo baxaan bay xukun leeyihin shaaficiyada qaar waxay waxa la kala qaadaya almustajmir wakayruh oo qof istijmaaray haddaad qaada bay yidhahdeen adoo tukanaaya salaadda way kaa jabaysaa oo dee xaamilu najaasa ayaad oo isagaa dee istijmaarka loo rukseeyeye adiga laguma ruksayn marka binisbati ilayhi waa daahir oo dee istijmaarku tahaaru u noqonaya laakiin adiga dee istijmaarkiisu tahaaro kuu noqon maayo wax daahira inaad qaaday dee noqon mayso lakiin sida saxiixi waxay tahay qofkan mar haddii isaga istijmaarkii loo rukseeyey dee isagu waa daahir wey mar hadduu daahir yahna qof mustajmira qofka qaaday dee qof daahira qof qaaday ayuu noqonayaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa tawaaduca rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu kibirka uga fogaa iyo raxmatuhu wa lutfuhu wa shafaqatuhu cala alatfaal carruurta yar isugu naxariisan jira o ugu turi jiray nacam iyo rasuulku siduu u ikraami jiray isagoo carruurta yar qalbigooda wanaajinaya iyo waalidkoodaba baabun idaa sallaa hadduu tukado ilaa firaashi firaash xaggii uu tukado fiihi xaa'idun gabadh xaa'idi ay ku jiifto ama ay ku fadhido manaa malxukm xukumku muxuu noqonaya qaala xadaثna cmr bn zurara qala akhbarana hushaym can shaybani can cabdillaahi bni shadaad bn ilhaab qaal akhbaratnii waxay u warantay khaalatii maymuna bint اlxaariث qaalat waxay tihi kana firaashii firaashkaygu waxa uu ahaa xiyaala musala nabiyi sal اla alay slam ee janba musala nabiy rasul haluu ku tukanayay dhinaceeda mid yaalay farubama waxaa laga yaaba waqaca inuu dhaco thawbuhu maradiisu calaya aniga inay igu dhacdo oo ay taabato wa ana calaa firaashi anigoo waxa weeyaan firaashkaygii ku jiifa qaala xadaثana abu nucmaan qaala xadaثana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaثana shaybani sulaymaan qaala xadaثana cabdullahi ibnu shadaad qaala samictu maymuna taquul kaana الnabiyu salى اllahu عalيyه waslm rasuulku waxa yusali mid tukada wa ana waxaal ana aniguna ilaa janbihi dhinaciisa naa'imatu mid huruda aan ahay ama wa ana iyadoo aniguna ilaa janbihi dhinaciisa naa'imatun aan hurdo aan jiifo faidaa sajada markuu sujuudo asaabanii waxay taabanayey thawbuhu maradiisa wa ana xaa'idun aniguna markaasi xaa'id ayaan ahaa ayay leedahay marka masaladani horena waa inoo soo martay oo dee salaada taasi waxba yeeli mayso makruuhna waxa weeyaan ma aha ee gabadha xaa'idka ahay dee najaas maaha oo marada taabatay najaase bay taaban meesha markaa dee ay najaasadu ay kaga taal ayuunba layska ilaalinaya nacam baabun hal yakmizu rajulu ninku ma qanjiidhinaya imra'atahu gabadhiisa cinda sujuudi marka uu sujuudo likay yasjuda si u sujuudo haddii halkii dee uu ku sujuudi lahaa ay ay jiifto qala xadaثna cmr bn عalي qala xadaثna yaحyى qala xadaثna cubayd الlah qala xadaثna اlqasim ibn mxamed ibn abi bakr الصdiq عan caiشha radي الlahu عanha qaalat waxay tihi bisa ma bisa shayun shay baa waxa weeyaan xumaan lahaaday cadaltumuuna ay bisa cadlkum weeye la sinistiina ayaa xumaan lahaatay cadaltumuuna waxaad nala sinteen ama nagu shabahdeen bilkelbi aygii iyo walximaari xagga salaada goynteeda wey laqad ra'aytunii waxaan is arkayey waa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam iyadoo rasuulka ilaahay yusali uu tukanaya wa ana aniguna mudajacatun aan jiifo bayna wa bayna alqibla faida araada markuu doono an yasjuda khamaza rajlaya lugtayduu qanjiidhinayay faqabadtuhaa markaasaan lugtayda laabanayay ama labadeeda logood marka taasi maxay daliilu tahay inay bannaan tahay oo camalka noocaasi ah qanjiidhintaasi waa camal yasiira camal yar oo qofka salaadiisii waxba yeeli maayo makruuhna ma aha gaar ahaan markay xaaja keensato laakiin marka aan xaaja keensana waa makruuh ayu camal fi salaa camal kastoo qofku uu sameeyo salaada aan ka mid ahayn oo xaaja iyo baahina aanay keensani makruuh weeyi haddii waxa weeyaan camalkaasi uu farabatana wuxuu noqonayaa xaaraan salaaddii burinaysa haddii uu yar yahayna waa makruuhuna dee salaaddii buri mayso laakiin markuu yar yahay xaajana ay keensato salaadna burin maayo qofkii shay makruuha mid ku dhacayna noqon maayo baabulmar'ati gabadhii buu u baabiye tatraxu tuuraysay can ilmusalli qofka tukanaya shay an shay ka tuuraysay min aladaa wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed